dhismoba qaarka keedka daawada weliba waa tallaabo eedun weynkaasoo langaaday dhinaga horumarinta adeega caafimaadka guud ee xaruntun waliba lanka talagalay in laka keediyo dhammaan daawooyinka galow dalka islamarkaasaytina lang maamula dhammaanba daawooyinka lejeeyow maamulada iyona guud ahaanba gobolada dalka walibaa qeybiyaad u keeta deerowka yoolka horumarinta caafimaadka guud ee dalka weliba suwiin un xoojii doontee adeega caafimaadka ee xudunta udubdhexaadka e keedinta iyonay maareynta ilaalinta daryeelka caafimaadka iyonay qeybooyinka dalka oo dhanba wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor cali xaaji aadam ayaa sheegay in dhismoogan unfududay doonto maamulada saahnado caafimaadka guud ee dalka taasoo qeybiyeeda ku qaadadaasi inyo anfududayta biyowka adeega caafimaadka meelase hakad yo anka kooyo doogna adeegyada caafimaadka ee xaruumooyinka iyo an haayan bulshada soomaaliyeed
dib loo furo oo laga hadli rabtay wuxuu naga caawin doonaa kaydkan daawada dalka la keeno oo dhan inaan la socono inaan databaseka gelino inaan daydka ay dhacayaan la socono inaan ka warqabno dalka daawada soo gelaysa ayuu naga saariyaa wuxuu suuragelin doonaa meelaha daawada lagu kaydiyo oo fragmented ahayd oo qolo walba meel yar ay wax ku kaydsanaysay wasaaradda caafimaadka laftikeeda dhowr meel ay wax ku kala kaydsanaysay baqaaro badan ay magaalada dhexdeeda ku lahayd waxay suuragelinaysaa in hal meel lasoo keeno tamberejarka iyo qualitiga lagu kaydin lahaa la ilaaliyo ayay noo suuragelinaysaa in hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya sida dhuwejo iyo unicef xataa ay qeyb ku yeeshaan wadawooyinka ay dalka soo gelinayaan ay qolo walba meel ka dhigato waxyaabaha nutritionka iyo nafaqada loogu talagala qeyb laga dhigo ayuu suuragelin doonaa dib u yagleelida iyo dib u aasasida kaydkii daawada soomaaliya ee qaranka in wax badan uu ka tari doono tayeynta adeega caafimaadka iyo gaarsiinta in si siman loogu adeega ee dadka soomaaliyeed distributionka daawada iyo resourceska caafimaadka ee soo kale waxaan rajeynayna sidoo kalena inaan xaqiijin doono in warehouse laga hirgeliyo dhammaan maamul goboleedyada intii aanan maaragti lahayn
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa tilmaamay in caafimaadka useeyo adeega bulshada kanka muhiimsanka xukuumad ahaan si goone ahmid iyo ansiyayan horumarinta adeega caafimaadka walina sidaas oo kale wasaaradda caafimaadka ka booriyay inyo dardargeliya qorshaga walka oolka leh xoojinta nidaamka caafimaadka iyo ona ahmid goone la siiyo deegaanada owal adeeg bulsho iyo helna muddo badan
in la furo baqaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaradda xaqiijisay muddo horena soo bilowda waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo waa wax loogu mahad celiyo cid kasta oo kasoo qeyb qaadatay iyo sidaan sheegnay cid kasta oo inagu kaalmaysay oo aan soomaali ahayn intaba mar kale iyo mar kaleba waa ugu mahad celinaynaa dhammaantiin waxaa runtii xusid mudan tallaabadan waxay xaqiijinayso idinkaa sheegay idinkaa iyaga khibrad iyo aqoontan waxay qabanayso ama ay qaban jirtay hore u qaban jirtay laakiin waxaan ognahay dhammaanteen dhibaatada weyn ee ay dalkeenna ka haystay muddo soddon sano ka badan dawooyin aan cinwaan lahayn oo aan la gelanayn meel ay naga soo galeen iyo cidda inoo haysa iyo waxayna la gelinaynin oo toban toban cunaynin inaguna sirto marka cudurro badan oo aan dalkeenna ka jiri jirin way jiraan ma ayagaa keenay ma wax kalaa keenay i don't know laakiin waxaan anugu hubaawol inay mararka qaarkood dhacaysay in farmashiyada lagu gado bur lasoo laga dhigay waxyaabooyin kale oo deedna bakaara la geeyo oo deedna la yidhaahdo waa dawo borderka iskushu waad ku bogsanaysaa waxaan soo marnay xaaladaad adag laakiin waxaan joognaa xilligii miyirku inoo soo noqon lahaa oo aan waxaas intaan ka soo baxno marxaladaasoo dhan aan usoo gudbi lahayn marxalad caadi ah oo sidii aan markii hore ahaan jirnay at least sidaas markii hore ahaan jirnay xataa anu kuma qanacsanaya laakiin si kasii fiican inaan noqon doono ayaan rajeynaya
mashruucogan muhiimka ee dhismaga keedinta daawada soomaaliya weliba yeedaha qeyb ku eta horumarinta iyo natayeynta caafimaadka sallandeera yoolka dheer ee higsiga horumarinta caafimaadka maadaama caafimaadka usa-iyo kan ka muhiimsan adeegyada bulshada